ciidamadan gaduudsan oo ka cabanaya mushaar la-aan ayaa waxay muddo afaraatan sax u qabteen cabdicasiis lafti gareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada iyo maleeshiyaadkaani ku muujiyeen cabasho xoogan oo ay ka qabaan madaxa maamulkaasi oo ay ku eedeeyeen inuu dayacay waxa ay nasiib darro ku tilmaameen in lafti gareen uu damashaad isaga jiro xilli ay iyaguna gaajo u dhammaanayaan iyagoo duurka ay gaajo ku dhammaynayso ayna dhibaataysan yihiin ay askartu sheegeen in hogaamiyadu uu habeen hore dhigtay xaflad ay ku baxday boqolaal kun oo dollar waxay sidoo kale carbaabeen in xaalkooda culisa oo ay gaajo u dhammaanayaan iyagoona muddo afarata sax gudahood u qabtay lafti gareen inuu kaga soo jawaabo cabashadooda ciidanka daraawiishta degmada waanglbeeg baanduulka ururka degmada waanglbeeg anagoo samaduula leera shaataga daraawiishta onatee tuutaha adi isiidi diyaari inkishanta beladuukli inkisiidi todobilooda dhibow haanhaay haguugdi todobilood dhibow haanhaay ani asdhartay ini halnoo fadaana todoba sana ila shan sana ila afar sana haguuglaan dagaalki shalmaanta haka bilaawani iridi beladuukli taliyaa yona day wasiirka madi habadaka bilaawadaasi askargii markaas ilaa hadda difaaca jiro dhaanto ila jiif askartii seedaayta islaantisa ba'anta unugshii haddii maanta uu ka baxalaka ka aslaanta ka gamgamayto qururka laka arag tali an idiyafada nagda qayliyoyto idee laha inka qayli haddii usar idiseedi walka oo unugii baxalaka ka daarjilambale uu ka deka ka hal doolar oo dukaan la seeda oo faleeba ka gadaa mahaysid shorobe hal doolar la gadaa walka gadaa mahaysid koonfur galbeed madhowsi haddii walba niin qabadaaso sida wal hal niin qabatoy haddii wal niin qabado waxay tan labaatan afar afar saa gudaatiye jibaab hansiido askarta maamulka koonfur galbeed iyo kuwa maamulada kale ee dabadhilifyada u ah shisheeyaha ayaa marar badan sidan oo kale cabasho ka muujiyey iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan iyo gaajo ayna mararka qaar dadka ay kula kacaan boob iyo kufsi baahsan oo ay ka geysanayaan goobaha ay ka taliyaan